Magaalada Jawhar ee caasimadda Hiirshabelle waxaa ku soo badanaya goobaha qurxinta dumarka taas oo fursad shaqo abuur ah u noqotay habeen badan oo markii hore gurjoog ahaa balse markii ay barteen noqotay mid ay ku shaqaystaan isla markaana ka maareeyaan noloshooda iyo midda qoyskaba xirfadan gabdhaha waxtarka u leh ayaa waxaa ka mid ah sida cilaan saarka make up-ka fooneynta timaha iyo wixii la xiriira qurxinta dumarka oo dhan qaar ka mid ah gabdhaha ku shaqaysta xirfadda qurxinta dumarka ee ku dhaqan magaalada Jawhar ayaa Radio Isnaa ugu warbixiyey sida ay ugu shaqaystaan xirfadan iyo waxyaabaha ay bulshadu u qabtaan santahay magacaygu waan ciime axmed xasan waxaa ka shaqeeya qurxinta dumarka waxyaabaha loo sameeyo way badan yihiin gabdhaha tintaa loo sameeyaa wejigaa loo sameeyaa maxaa lahaa waa la qurxiyaa cilaanaa loo sameeyaa cilaanka maxaa lahaa lugaha iyo gacmaha loo sameeyaa loogu loo qurxiyaa sidoo kaleenta aroosyadana waa qurxinaa aqoonta ka soko waxaa loo baahan yahay xirf- xirfad inaad lahaatid beri aqoonta hadaa wax ku weyst xirfad wax ma ku weyneysid meel walba aad tagtidna xirfadaada way ku daba socotaa oo makaa hareyso marka waxaa igu dhaliyay inaa xirfad shaqadeeda labaad inay ii ahaato oo maxaa la lahaay shaqo gooni ah oo ani oo qa iyo qaas ah inay ii ahaato igu dhalisay kiro waaye goobtan goob oo maxaa la lahaay aan had shaqsi ii ah maaha goob oo kiro waaye kole marna way ku filan tahay marna ma ku filna marna waxaa la helaa marna waa la waayaa marka gabdhaha hal maalin islama imaadaan oo waqtigii oo maxaa la lahaay xaflad jirta ama waqtigii oo maxaa la lahaay oo aroos jiro iyo waqtigii ciidda ah markaasaa ka faa'iideysanaan lacagta ugu badan waqtigaasaa laga helaa laakiin waqtiyada kaleenta maalmaha kaleenta qof caadi cilaanka iska saaranayo qof caadi nafsadiisa quruxsanahay lee ku imaanayo wuu jiraa qof loo sameeyey oo wejiga loo sameeyey aa ku dhahayo wejigaan ma ii sameysno maxaa la lahay saa ka rabay ma noqonin qof cilaan kuu saaraya u saareysa waxaa dhahaya nashqadan kama helin oo maxaa la lahay yani nashqadan maxaa la lahay ma rabi sidoo kaleente qof oo maxaa la lahay make up u marinaysid wuxuu ku dhahaa make upka make up oo i qancii ma aha make up jira ma aha dadka qaar xataa waxaa dhici karta make upka inay iska dhaqaan anigoo ah kaafi biyut sayloon waxaan qabtaa cilaansaarka qurxinta gabdhaha sida aroosanko camal labiskooda make up mariska cilaan saarka cilaanka yacnii kala baxobo dhinac wuxuu ka yahay bacweyne dhinac wuxuu yahay qaliij nuuc alaal nuucay dalbadaana u saaraa iji dhaqa lugu dhaqa madax jilcis marinta timo hagaajiska waxaan ku qaban mala ani muddo toban iyo shan sano camal waan hayaa ani anoo gabar ayaan bilaabay shaqadaas waxaan u adeegsanayaa daawooyin oo loogu talagalay wejiga iyo lugaha oo loogu dhaqo gabdhaha qurxinta waa markay aroos jiran iyo markay sawiraad aadayaan gabdhaha iyo xafladda xilligaas aan saaraa ani cilaanka iyo qurxinta gabdhaha ugu horeyn magaceyga xaliimo aweys baa lee dhahaa halkan waxaan ka qabtaa xirfadda cilaansaarka iyo maykaabka waxaa igu dhaliya baahiyo badan oo markaan arkay gabdhaha inay u qabaan saas darteed xirfadaas inaan barto saasaa igu dhalisay waa aroos waa xaflad waa gabdhaha oo qalinjibinta dhiganayo oo xalfadaas iyo waxyaalahaas aadayo gabdhahaasaan u sameynaa goob baan u tagay aan cilaansaarka kusoo barto waan soo dadaalay walaahi sidaan aaminsanahay kastamarkeyga inaan weji furan iyo farxad kusoo dhaweeyo oo ayagoo iyo macmiisheyda qusliysana iga tagtaan jeclahay ugu horeyn xamaraan ka keenaa kadib anaka jowhar baan joognaa jowhar waan kireynaa oo ma gadano waa kireynaa labiska anaga gabadha markay noo timaado labiskeeda ayadoo labisan bay naga tagta waan la heshiinaa hadbase qofka ee wax u haayaan baan oo qaadanayo waan la heshiinaa qofka markay qiima dhimis baan u sameynaa markii qancisana waan u saarnaa haddii qanci weysana waynaga xirfadan waxay qofka ka anfacaysaa inuu naftiisa ku quruxsado caruurtiisa ka maareeyo waana xirfad ay u siman yihiin qofka wax barta iyo midkaanan waxbaran